dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday dhismaha xarunta badbaadada iyo samata bixinta dhibaatooyinka ka dhaca badda soomaaliya ee loo soo gaabiyo m r c c xaruntan ayaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ay sheegeen inay muhiim u tahay dadaalka ay dowladdu ku doonayso inay ku xaqiijiso sugidda amniga badda soomaaliya iyo sidoo kale inay tayeynayso in la helo xarun wax ka qabanaysa xaaladaha deg deg ee ka dhaca badda haddaba mas-uuliyiin isugu jirta wasiirka wasaaradda amniga soomaaliya iyo khabiiro ku takhasusay arrimaha amniga ayaa ka warbixiyey dhismaha xaruntani waxa ay ka bedeli doonto amniga badda soomaaliya soomaaliya waxay leedahay bad aad iyo aad u dheer oo gaaraysa saddex kun iyo saddex boqol oo kilomitir waa markaan ugu baahi badnayn weeye oo la rabay in laga difaaco waxyaalo fara badan oo ay ka mid yihiin burcadbadeed baa xafiiskan la furay oo maanta loo furhayaa arrintaas aad iyo aad ayay noo tahay arrin aad iyo aad farxad noogu leh haddaan nahay wasaaradda amniga ciidanka booliska soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka badda soomaaliyeed qaybta booliska soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer ee afrika taasoo muhiim u ah runtii ganacsiga caalamiga ah iyo iyo xasiloonida gobolka marka dagaaladii dalka soo maray wuxuu ka dhigay biyaha soomaaliya kuwo u nugul in wax kasta ay ka dhacaan sida burcadbadeednimada ha noqoto kalluumaysiga sharci darrada ah iyo in laftirkeeda ay isugaga kala goosho hubka sharci darrada ah ee dadka soomaaliyeed isku laayeen tahriibka ha noqoto marka xaruntan cusub ee m r c c iyo qalabka tababarka ee la siiyey ciidamada badda runtii waxaan u arkaa inay tahay tilaabo muhiima oo kor loogu qaaday ama lagu soo celinayo madax bannaanida biyaha soomaaliya waxayna dowladda soomaaliya fursad u siinaysaa inay ilaaliso khayraadkeeda badda ka hortagto dembiyada korna u qaaddo kobaca dhaqaalaha si lamidana ay hubiso badbaadada marinada ganacsiga iyo kalluumaysiga